madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa maanta magaalada hargeysa ka furay mashruuc lagu horumarinayo wax soo saarka caanaha oo ay ku baxayso afar milyan iyo badh lacagta yuurowga ah mashruucan oo socon doona muddo saddex sannadood ah ayaa la filayaa inay ka faa'iidaystaan ilaa iyo shan boqoloo kun oo qof munaasabaddii daahfurka oo ka dhacday magaalada hargeysa ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay wafdi ka socday midowda yurub oo iyagu maalgelinaya mashruucan wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa mashruucan ka waraystay wasiirka xanaanada xoolaha somalilan doctor cabdi aw daahir cali waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo waxa mashruucan uu yahay mashruucan waa mashruuc daryeelaya caanaha gaar ahaan caanaha lagu cabo caasimadda ee hargeysa ay ku nool yihiin iminka ilaa tira lagu qiyaaso milyan qof oo maalintiina qof ka midi wakhti ka mida au isticmaalo caano isticmaalo mashruucaas wuxuu daryeelaya caanaha meesha laga soo bilaabo silsiladda taxanaha caafimaadka caanaha warshadaynta caanaha qaboojinta caanaha si loo daryeelo caafimaad oo qofku cabo caano caafimaad qaba caano wanaagsan ta labaad in la kobciyo tirada caanaha oo caano soo saarka la kordhiyo neefkii la caafimaadkiisa ilaaliyo daaq loo sameeyo neefkii loo sameeyo weelka lagu soo qaadayo caanuhu ay noqdaan weel caafimaad weel sixa qaba oo wanaagsan oo la maydhi karo au noqdo ama la cuni kara au noqdo mashruucaas waa mashruuc saddex sanoo soconaya insha allahu tacaala waxaana naga caawinaya iyuda
dabcan de mashruuca maanta waa mashruuc weyn waxaa joogay safiiradii amaba safiiro ka tirsan midowda yurub oo ka qayb qaadanaya munaasabadda islamarkaana khudbada ka jeediyey madaxweynaha somalilan baa furay maalgelin intee leeg baa ku baxaysa markaad eegto mashruuca imanka waxaa ku baxaya fayska hore waxaa ku baxaya lacag lagu qiyaasay afar milyan iyo badh yuuro baa ku baxaya laakiin waxa markuu kaasu bilaabmo waxaa kuxigi doona faysas labaad baa kuxigi doona kan waxa weyn waa bilowgii weeye waayo tusaalahaan markaynu eegno dabcan dee xoolaha xoolo kala duwan baa laga soo saaraa ama noocyo kala duwan oo caana ayaa dee magaaladii maadaama ay dadweyne isticmaalaan hadday noqoto caanihii geel hadday noqoto lo-dii dadka qaar baa iyagana xoolaha kala duwane kale sida arigii oo kale amaba riyihii oo kale dadka caanooga isticmaala sidee loo kobcinaya dhammaan way saamaysaa noocyada kala duwan ee caanaha ama geel ha laga helo ama lo ha laga helo ama arig ha laga helo silsilada taxanaha ilaa neefkii caanigu ka soo baxayey ilaa qofkii ka baxayay intaa u dhexeeyey inuu qofku helo caano wanaagsan oo nafaqa leh aan cudur qabin aw helo caano tiradii hore ka badan tayaduuna ka wanaagsantay aw helo laga shaqeeyo noqotona ah mashruuc tijaabahana u noqda oo lagu fidin doono somalilan intiisa kale se laakiin iminka ka bilaabmi doonta hargeysa iyo nawaaxideeda ka bilaabmaya waayo markaynu eegno caanahoo kaliyatama xoolihii oo kale iyo weliba ka shaqayntii dad baa jira ka shaqeeya dadweyne kala dira ma jira dad baa xoolihii dhaqa qaar baa xoolihii soo lisa oo caanihii soo qaada dabcan qaar baa iyaguna ka ganacsado magaaladii ka ganacsada iyaga laftarkooga kobcin bay u baahan aqoon iyo tababar iyo nidaamin iyo weliba iyaga laftarkooga inay ogaadaan waxyaabo badan oo loo kobciyo arrimahaas iyada mashruucan qayb ma ka tahay ama ma kala qayb qaadanaya
dabcan waaba meelaha abaara wuxuu abaaraya dadka caanaha iibiya iskaashtooyinka caanaha iibiya oo la kobcin doono iyadoo loo dhisi doono meelihii ay caanaha ku iibin lahaayeen qalabkii ay caanaha ku iibin lahaayeen loo dhisaayo gaadiidka caanaha soo qaada xitaa gacan baa la siinaya gaadiidkii dadka ku dhowdhow magaalada ee caanaha ka baayac mutareeya ama geela dhaqda ama looda dhaqda ama ariga dhaqda iyagana waxa weya geeloodii yaadhigoodii daaqana waxbaa laga siinayaa caafimaadkooda waa loo ilaalinayaa weerkay ku caanaha ku shubi lahaan waa loo xitaa suuqii iyo sayladii waa loo hagaajinaya dadweynaha kala duwan aynu eegayno amaba dadkeenu xoolaha aad ugu tiirsayin muddo badan noloshoodana wax badan bay ka saamaysaa hadday noqoto cunno iyo noloshooda amaba qaab nololeedkooda iyo hadday noqoto dhaqasho iyo dhaqaaleyna ka soo saartaanba bulsho intee leg baa lagu wadaa inay ka faa'iidaystaan mashruucan maanta la furay oo ay faa'iido ay ka faa'iidaystaan waxaa lagu qiyaasayaa in ilaa shan boqol oo kun oo qof ay ka faa'idaysanayaan markuu intaa ka bilaabna fayska labaad waxaanu filaynaa inuu ka bato oo ilaa milyan qof oo reer somalilan ay ka faa'idaysanayaan mashruucan waa mashruuc badan oo waxtar leh marka horeba caanuhu waxaa dhaqan ahaan waa waxay ku noolaan ummadda somalilan se laakiin markii imika tiradii ay korodhay waxaa la ogaaday inaanu sidii caanuhu berigii hore dadka ugu filaayeen aanu ugu filayn ay caanihii yaraadeen markaa sidii caanaha loo kobcin lahaa ta kale caanaha nadaafadoodii bacdamaa aw silsilad dheer maraayo ay saamayn fara badan ay ku yeelan karaan cudurrada laga qaado cuntada sida tyfoidka ama cudurrada kale burseellaha laga qaado oo kuwaasna aad la doonay in looga feejignaado marka intaaba way saamaynaysaa caafimaad ahaan cunto ahaan nafaqa ahaan iyo tir ahaan iyo ti ahaanba intaba uu saamaynaya kaas waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha somalilan doctor cabdi awdaahir cali waxa uu warramayey wariyaha eega magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac